kusoo dhowaadaan dhegaystayaal barnaamijkeennii heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha sahra dhambaalka ugu horreeya maadiga mase ana qaata ibraahim haddaan la boodo hambalyo aroos wacan ayaa waxaa la yidhi waxaa diraya dhammaan reer maxamuud xaashi oo ugu horreeya aabbo maxamuud xaashi cabdi cumar maxamuud xaashi qadar cabdi xaashi aadan siyaad dayib fartuun maxamuud xaashi faadmo maxamuud xaashi kaaho cabdi zakariya cabdulaahi xaashi iyo waxaa la yidhi maryan siyaad faarax qureysho xasan shangolow aamino cumar aadan sahro maxamuud sheekh xabso khaliif dhammaan dadkaasi waxay tahniyad aroos ah oo wacan ayaa lagu daray hawada ay u marinayaan arooska iyo aroosada kale ah waa aniso xasan xuseen iyo cabdirasaaq maxamuud xaashi oo arooskooda uu ka dhacay xerada qaxootiga ee dhagaxley waxaana aan leenahay ayay yidhaahdeen guurkiina guur kheyr gurigiina gurinaga annagana aamin ayaan leenahay ibraahim haye zahra hees ugu horreysa noo soo qabo sida hare gingimano biyu halac ka leeyiin yaa salaam ya ka waran weliba waa talantaale codadkii axmed cali cigaal iyo shankaroon axmed sagal geestaada ila qabow ku soo dhowaada
sida haraagnimano biyo galackalii isaana toogiyo ubaxiiskaarin ubaxiiskaarin sida haraagnimano biyo galackalii isaana toogiyo laga kurin waligeed waxa tahay gadeedi galabadciidu badka lagu gambiyaaye gaban mayaaniguli way kurtanayna sidaa galabcadciidu badka lagu gambiyaaye gaban mayaaniguli way kurtanayna adnagaalbayda aynu guriyag leele geestadaylaqabo geestadaylaqabo adnagaalbayda
waa tahay warqadana waxaa ugu horeeya nasrudiin xikam sheekh cabdiraxmaan sayfullah caaqil bayaadir sheekh cabdiraxmaan muslim bayaadir sheekh cabdiraxmaan cabdinaasir daahir cabdi maxamuud xikim sheekh cabdiraxmaan aabo shawaal sheekh cabdiraxmaan aabo sheekh bayaadir sheekh maxamuud shawuul iyo cabdixamiid shawuul hooyo aliisa xuseen hooyo nafisa sheekh maxamuud ibraahim xuseen waarow ayaa la yidhi dhammaan dadkaasi oo ay ku jiraan maxamuud macalin aadan iyo cabdiraxmaan sheekh bayaadir sheekh waxa ay dhammaantoodba tahniyad farxad aroosa hawada u marinayaan xikam bayaadir sheekh cabdiraxmaan iyo walaasheen ayaa la yidhi xasiila shawuul sheekh cabdiraxmaan arooskooda waxa uu ka dhacay baydhabo janaay maalinku markuu ahaa axaddii janaay ee ahayd toddobayo labaatan sanadkan aynu ku guda jirno waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano ducadii soomaalidana waa loogu soo gebagabayay ibraahim xaggii heesaha ayaan ku noqonaynaa waa tahay waxaan dhegeystayaasheena u soo qabanaynaa bakar bakar baabuurka iyo jooji majuujaayi meelanka daahuya waa tahay
abuubatii qoo bocor iiga keen beertii jeceltaa ballankeed isiin abuubatii qoo bocor iiga keen beertii jeceltaa ballankeed isiin baardheera'i baay iibako baardheera'i baay iibako kibiyooley ankula kuube badankaa isa ankula kuube badankaa isa butow butow baabuurka soo fuul beertii jacaylkaa balan oo ahee butow butow baabuurka soo fuul beertii jacaylkaa balan oo ahee bakar bakar baabuurka ii jooji ma jooji hay meelaan ka daahooya ka daahooya meelaan ka daahooya bakar bakar baabuurka ii jooji ma jooji hay meelaan ka daahooya Kadahoya, meelan kadahoya. Boqolka roonay baan kay imaan. Bukaa isar baahida iga gooy. Boqolka roonay baan kay imaan. Bukaa isar baahida iga gooy. Bil ii bakoolkeed isla soo baxee. Beer iyo deegaanahay baadiyey. bil ii bakoolkeed isla soo baxee beer iyo dhiigaanahay baariyee biyaheegiyey baadkeegiyey biyaheegiyey baadkeegiyey berigii ku waayo baskayga waaye waa baaba'ah baskayga waaye waa baaba'ah butow butow baabuurka soo fuul beertii jecelkaa balan oo ahee butow butow baabuurka soo fuul beertii jecelkaa balan oo ahee bakar bakar baabuurka ii jooji ma jooji hay meelaan ka daahooya ka daahooya meelaan ka daahooya bakar bakar baabuurka ii jooji ma jooji hay meelaan ka daahooya waa tahay intaas ayaan kaga gudbaynaa heesta bakar bakar baabuurka iyo jooji haddaan dib ugu noqono dhambaalada zahraaye waa tahay ibraahim ow haddaan soo qabto marka hore waxaan salaamaynaa bahda v o e da ayaa la yidhi gaar ahaana asxaabta barnaamijkan hambalyada iyo heesaha waa tahay midaas mid lamida annagana waxaa lagu bilaabay aaba sugow aadan xasan hooyo aamino cali xarbi xaliimo suge aadan injineer siciid suge aadan dhool suge aadan ayaan suge aadan hodan cabdiyare sheekh aadan axmed suge aadan abti cumar cali xarbi cabdi suge aadan haybo suge aadan xalaawi suge aadan xamdi suge aadan ubax suge aadan waa dhammaan reer suge aadane iyo maxamed axmed suge aadan maa'ida axmed suge muscab axmed suge cabdiraxmaan axmed suge iyo salaad cumar aadan dhammaantood dadkaasi oo kala jooga soomaaliya iyo dalka dibaddiisaba waxa ay hambalyo kal iyo laaba gaarsiinayaan ayaa la yidhi hooyo faadumo suge aadan iyo aabe aadan maxamuud kheyre oo wiil uu ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaana xaafadda treedisho taariikhdu markay ahayd afar iyo labaatankii bishan aynu ku guda jirnay dhammaadka kusii dhow ee febraayo labada kun iyo labaatanka ayaa la yidhi wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdirasaaq aadan maxamuud kheyre dhammaanteenna waxaan leenahay la yidhi cabdirasaaq oo soo barbaaro noqo kii dalkiisa diintiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiisba anfaca waayahay annaguna aamin ayaan leenahay ibraahim waxaa noo baaqaya xasan aadan xasan iyo idriis aadan xasan iyo asma xasan aadan iyo bare xasan iyo aadan cadow faatumo cali iyo zahra waxaa noo baaqaya xasan aadan xasan idriis aadan xasan iyo asma xasan aadan iyo bare xasan iyo aadan cadow iyo faatumo cali iyo naciimo xasan iyo raaxo xasan sulaymaan xasan iyo cabdisalaan cali fidow iyo xasan cabdulaahi aadan iyo nimco xasan daahir iyo xaawo xasan daahir iyo ugu dambaysta yaasiin ibraahim asxaabta waxay jecel yihiin inay hambulyo gaarsiiyaan liibaan aadan xasan iyo balqiiso cadow maxamed oo ruuskooda uu ka qabsoomay tuulada daarusalaam ee degmada saakow ducaduna waa xaggin ay leeyihiin Waa tahay.
waxaad ugu ducaynaysaa arooskaas jubbada dhexe ayuu arooskaasi ka dhacay degmada saako waxaan leenahay guurkiina guur kheyr gurigiina gurinaga waa tahay ibraahimow bal mar kale haddaan ku noqdo dhinacii waraaqaha gacanteeda waxaa kusoo dhacday hooyo dhuubay cali ibraahim aabe cabdi aadan maxamed aabe ajaba maxamed xuseen habaryar xaawo cabdi aadan mad amiin maxamed busaarad maxamed nuur nafise maxamed nuur iyo maxamed aadan abkow ayaa la yidhi waxaa u dambeeya mukhtaar ibraahim maxamed dhammaan dadkaasi waxa ay hambalyo iyo bogaadinba hawada u marinayaan boqorada hooyo anise ibraahim iyo boqorka ayaa la yidhi aabe aadan maxamed nuur oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaana degmada madiino wiilkaasi waxaa loo bixiyey farxaan aadan maxamed ducaduna waa xaggiina duceynay oo duceynay maantana bunkii iyo shaahi iyo daangadii tii ugu ficnaadaa ka tagtay haye xambuuladii
saliid macsar iyo sokor laga buuxiyey
waayahay dhambaalkan waxa uu noogu yimid hooyo ambiye cali ibraahim iyo aabe aadan maxamed xuseen iyo aabe amiin maxamed xuseen iyo xaawo cabdi aadan maxamed amiin maxamed iyo cabdiwaaxid amiin maxamed iyo faysal maxamed nuur iyo maxamed aadan maxamed mukhtaar ibraahim maxamed iyo meerow maxamed nuur iyo faadumo maxamed nuur iyo quraysha maxamed nuur maryan maxamed nuur iyo xafso xasan maadkeer iyo wiilo ibraahim abuukar iyo ugu dambaysta maqsuud aadan maxamed waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan hooyo aanise ibraahim aadan iyo aabe aadan maxamed nuur oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasina waxaa loo bixiyey farxaan aadan waxaana leeyihin ducadu waa xaggiina farxaan waxaan ku leenahay soo weynow noqodkii waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba wax tara waa tahay ibraahimow bal markana dhinacii heesahan jeclaan lahaa aniga inaan ku yara nasanno annagii dhegeystayaashaba meelaan dhoweyn baad iga muuqanaysaa yaan yaan madi madi ahaanine ahaanine, marwadaan jeclaaye marwadaan jeclaaye dadku waa kala maqayn maystire ha laisu soo noqdo waa yahay aan bal soo qabto codka baxsan ee cabdulqaadir kaskey
maalintaad baxaysee magaalada ka dhuubtan waxuba ku jaleeco maalintaad baxaysee magaalada ka dhuubtan waxuba ku jaleeco mirkan lahaa iyo fankii ku raacee mirka lahaa iyo bankii ku raace intaad intaad igala maqantay masexdo habeenkii waan soo mirkacaya intaad intaad igala maqantay masexdo habeenkii waan soo mirkacaya meelan dhowaynba iga muuqanaysaa meelan dhowaynba iga muuqanaysaa galmadi aanine marwadan jeclayn kala marmimayne marmi
meelan dhawan baad iga muuqanaysaa meelan dhawan baad iga muuqanaysaa yanmadi aanini marwadan jeclaayay kala marmi mayne mar nabad kusoo noqo magacaaga inantale marka loogu yeedhe maqlaan soo hinqanaya magacaaga inantale marka loogu yeedhe maqlaan soo hinqanaya muddaadiigu badanaa muqaagu dheeraa muddadiigu badanaa muqaagu dheeraa intaad intaad igaala maqantay masaxdo habeenkii waan soo mirkacaya intad intad igala maqantay masardo habeenkii waan soo mirkacaya mugdiguna habeenadan ilasimadooba mugdiguna habeenadan ilasimadooba yanmadianime marwadan jeclaayay kala marmimayne mar nabad kusoo noqo diguna habeenadan ilasimadooba diguna habeenadan ilasimadooba yanmadianine marwadan jeclaayay kala marmayne mar nabad kusoo
waa tahay cabdulqaadir kaskey iyo heeskaasi meelaan dhoweyn aan intaasi kaga gudubno ibraahim adiga ayaa xaggaaga soo fiirinaya waxaa dhambaalkan zahro uu noogu yimid axmed maxamed sheekh nuur iyo axmed cabdi maxamed iyo bashiir mukhtaar maxamed bashiir maxamed cali iyo cabdisalaan maxamed cali mukhtaar cabdi xuseen cabdishakuur maxamed aadan iyo waxay yidhahdeen habaryaro aamino maxamed sayid axmed deeqo maxamed sayid axmed iyo dhuuxo maxamed sayid axmed iyo khaliifo maxamed sayid axmed nadiifo maxamed sayid axmed iyo xaawo maxamed sayid axmed iyo xabiibo maxamed sayid axmed iyo xaliimo maxamed sayid axmed faadumo maxamed sheekh nuur iyo ha ka tegana bay yidhahdeen ramlo liibaan xareed iyo xamdi maxamed cali dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan muqdisho dhuuse mareeb mombasa iyo magaalada addisababa waxayna habali gaarsiinayaan aabe bashiir nuur kulmiye iyo hooyo farxiye maxamed nuur oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasoo loo bixiyey cimraan bashiir waxay leeyihiin soo weynaw noqo kii waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara aamin ayaa lana haddaan dhambaalka bilaabo waxaa diraya awoowe maxamed cabdulle cusmaan geesdheer xaaji ubax ayaa la yidhi magaciisa aabe mukhtaar xaaji ubax gaafow hooyo nuurto nuur maxamed cusmaan awoowe ayaa la yidhi profesor maxamed mukhtaar xaaji ubax abtisalaad nuur maxamed cusmaan adeer aadan xaaji ubax ayaa la yidhi looyaan xaaji ubax xamse cabdulaahi aamina xaaji ubax boqoradda reer geesdheer ayaa la yidhi nuurte xaaji ubax fartuun xaaji ubax xalimo xaaji ubax maryan xaaji ubax awoowe cabdulaahi qaasim cali xiito ayaa la yidhi muumino cabdulaahi qaasim maxamed nuur abtiyow deeqo aadan xaaji ubax nasro looyaan xaaji ubax xamdi aadan xaaji ubax deeqo salaad nuur maxamed faa'iiso aadan caraale faa'iisa faraxsan ayaa la yidhi maxamed mukhtaar xaaji ubax iyo ayuub muuse mukhtaar iyo sidoo kale ugu dambayntii safiya yuusuf qaasim iyo abaayo sacdiyo mukhtaar xaaji ubax ayaa la yidhi dhammaantood dhowr wadan oo soomaaliya lagu bilaabay ayay kala joogaan dadkaas waxay hawada u marinayaan ayaa la yidhi tahniyad lamaanaha iscalmaday boqoradda reer xaaji ubax ayaa la yidhi ikhro mukhtaar xaaji ubax iyo seygeeda cabdiraxmaan cilmi arooskooda waxa uu ka dhacay gobolka shabeellaha hoose gaar ahaana waa halkay haddee degmada wallaweyn ducadu waa xaggiina haddee isku waara ubad kheyr qaba kale hela dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya wuxuu naga soo gaaray maxamed abuukar axmed iyo cabdulaahi maxamed ciise iyo yuusuf maxamuud aadan hani cabdulaahi cali iyo faadumo daahir axmed iyo cabdicasiis abuukar axmed caaisho abuukar axmed qadar abuukar axmed iyo asma abuukar axmed deeqo ismaaciil xaaji maxamed iyo yuusre axmed jaamac xuseen maxamed guuleed iyo liibaan maxamed shirwac iyo ugaas xasan bashiir saciid iyo waxay yidhaahdeen idil yaasiin xasan iyo ugu dambaysta ladan ibraahim axmed waxaanay jecel yihiin in ay iyagii asxaabtaba ay taaniyad gaarsiiyaan mukhtaar abuukar axmed iyo faa'iza axmed jaamac oo gabra ay ugu dhalatay magaalada nairobi ee dalka kenya oy leeyihiin allaha ka dhigatiisu weynaata oo waalidka dalkeeda iyo diinteedaba waxtarta aamin ayaan leenahay warqadan qaybteeda hore dadka ku jira dhammaan waxaa loo yeelay ama ay leeyihiin baan iraahdee naanaysyo bal haddaan dib ugu noqdo warqadii oo aan bilaabo waxaa la yidhi doctor daahir jaamac muuse daljir farxaan muuse madar farxaan tayo abokor xuseen maydhane iyo axmed cali jibriil iyo maxamed dayib xasan cumar maxamed cabdulqaadir maxamed axmed jibriil cabdi barkhad axmed cawaale maxamed mawliid ow cabdi ayaa layidhi hibo mawliid ow cabdi iyo seygeeda cabdirasaaq cumar cabdulaahi iyo caruurtooda faadimo mawliid ow cabdi iyo caruurteeda nimco mawliid ow cabdi iyo caruurteeda eedomagool maxamed suldaan fawsiye cabdulaahi cali sheekh maxamed adeer ayaa la yidhi axmed ciise iyo caruurtiisa adeer zubayr nuux iyo caruurtiisa adeer daa'uud nuux iyo caruurtiisa maxamed jaamac nuur waxaa la yidhi xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed jaamac nuur axo ayaa la yidhi xamse jaamac nuur xaso war haddee dhammaantoodba dadkani naanasi ayay ka sameeyeen skalkuma garatida ibraahim dhammaan waxa ay dhambaal bogaadina hawada u marnayaan ayaa la yidhi maxamed cilmi mawliid iyo xamdi maxamuud dool oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa ducadu waa xaggiina waa yahay isku waaro ubad kheyr qaba kala hele heesta ugu dambaysa in dhegeystayaashan usoo qabanayna zahro waa galool heesta la yidhaahdo waxaana ay ka mid tahay heesihii hore ee fanaanka cabdulqaadir xasan negey cabdulqaadir xasan nageeye iyo heeskaasi galool waxaan kusoo xireynaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandure iyo waxaa idinla wada socodsiinaya si wada jira zahra cabdi axmed intaynu mar kale barnaamijkan mid lamida oo xiiso leh aan ku kulmi doona asbuuca soo socda haatan waa maatin baydi naga leenahay nabadgelyo
gabiibaan dul saaran cidi idka gargaadhayn sidii galabciya ogahaan cidla gacal ugaarta gabiibaan dul saaran cidi iga gargaadhayn sidii galabciya ogaan cidla gacal ogaarta gabaldhaxiya waa baryaba anigaan gubtoode gabaldhaxiya waa baryaba anigaan gubtoode intaan garayston guushina ku siiyad way mar labaadi goyse inta aan garayston guushina koseeyad way mar labaadi goyse dad gacanta iga qaban gedheerikaysad xadhig soo gaalooshay baad surka iga goyse dad gacanta iga qaban gedheerigaysad xadhig soo gaalooshay baad surka iga goyse gadhka iyo halbowlaha godin la igu heedho waanigan goxayo way balaayadu igoyse gadhka iyo halbowlaha godin la igu heedho waanigan goxayo balaayadu igoyse gelin naharsan maayo anigaan isguufe gelin naharsan maayo anigaan isguufe intaan koo gacloodad goodkayga raratad hoy gaadeedi moode tanko gacloodad guudkayga raratadnayagadeedi moode dad gacanta iga qabagad gedheerigaysad xadhig soo galooshay baad surka iga goyse dad gacanta iga qabagad gedheerigaysad xadhig soo gaalooshay baad surka iga goyse gacalnimo wanaagliyo gargaar kuguma hayste wanigaan iskabayo talo ila gudboonte gacalnimo wanaagliyo gargaar kuguma hayste wanigaan iskabayo talo ila gudboonte gubad cidi ka gurtaan kaligay gurgurta gubad cidi ka gurtaan kaligay gurgurta yonkotogughayo biyo gaadhi maayo ishangalax ku siiya onkotogugcayo biyo gaadhi maayo shangalax ku siiya dad gacanta iga qabata dhedheerigaysad xadhig soo galaashay baad surka iga goyse dad gacanta iga qabatay dhedheerigaysad xadhig soo galaashay baad surka iga goyse geesigii habbooniyo lama gooyo arkay waa laga gar qaataa halkii oo ku geeye geesigii habbooniyo lama gooyo arkay waa laga gar qaataa halkii oo ku geeye wagabaxa banaaniyo abaarkeeda layse wagabaxa banaaniyo abaarkeeda layse garad male haweenkani adigoo kuntambaye geeskale u guurta garad male haweenkani adigoo guntambaye keskale u guurta dad gacanta iga qabatay geldheerigaysud xadhig soo galaashay baad surka iga goyse dad gacanta iga qabatay dherigaysad xadhig soo galaashay baad surka iga goyse sidii garas lugtoolo meel goda ku yaala gorgoradu fadhiistaan hadba garab yaadayde sidii garas lugtoolo meel goda ku yaala gorgoradu fadhiistaan hadba garab yaadayde godiyo besa halba meeli goosta godiyo besa halba meeli goosta intaan guyaystana guruma hantiyo waye aniga isku dowle intaan guyaystana guruma hantiyo waye aniga isku doone dad gacanta iga qabata gedherigaysad xadhig soo galaashay baad surka iga goyse dad gacanta iga qabata gedherigaysad xadhig soo galaashay baad surka